إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeennimo ee warbaahinta islaamiga eelfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiya etoobiyaan ah ayaa weeraro isdabajoog ah ku haya xoolodhaqatada soomaalida ah ku nool gobolka city oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed sarkaal ku sugan gobolka gedo ayaa dowladda federaalka u digay ciidamo ay geynayso magaalada beled xaawe ee gobolkaas maamulka islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal waa sagaal iyo tobanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobada dhanka kalena waxa ay ku asteysan tahay saddex iyo tobanka bisha toddobaad sannadda labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran maleeshiya etoobiyaan ah ayaa weeraro isdabajoog ah ku haya howlo dhaqatada soomaalida ah ee ku nool gobolka city oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaar ah farxaan cali cabdulaahi maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka city gaar ahaan deegaanka biyo kuloleh ka dhacayay dagaale u dhexeeya xoolodhaqatada soomaalida iyo maleeshiyada etoobiya maleeshiyadan ayaa doonayay dhulballaarsi sida ay sheegayaan wararka laga helayo halkaasi waxayna doonayaan inay xoog ku qaataan deegaanka biyo kuloleh oo ah dhul soomaaliyeed islamarkaana ah istiraatiiji deegaankan oo ah meel ay ku yaalaan ilo ka soo burqada biyo ayaa muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyadan damcoodu ahaa inay awood kula wareegaan balse dadka ku sugan gobolka city gaar ahaan biyo kulole ayaa damaca maleeshiyaadkan ganafka ku dhiftay waxayna iska caabin adag kala hortageen weerarka lagu soo qaaday dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo soo kala gaaray labada dhinac waxaana ku dhintay ilaa afar qof halka shan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen wararka ayaa intaas ku daraya in ay dhaqdhaqaaqyo ciidan wadaan maleeshiyaadka etoobiya kaa oo ay ku doonayaan inay mar kale weerar ku soo qaadaan dadka ku dhaqan deegaankaas halka dhanka soomaalida iyaguna lagu warramayo in ay wadaan is-uruursi ku aadan sidii ay uga hortagi lahaayeen gulufka colaadeed ee kala dhexeeya maleeshiyaadkan ma ahan markii ugu horraysay oo maleeshiyaadkan ka tirsan etoobiya ay weerar ku soo qaadaan dhulka soomaalida dhowr mar oo hore ayaa sidan oo kale deegaankan biyo kululeh ugu wada dagaalameen maleeshiyaadkan taabacsan dowladda etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi sarkaal ku sugan gobolka gedo ayaa dowladda federaalka u digay ciidamo ay u dirayso magaalada beled xaawe ee gobolkaas faahfaahinta warkaasi waxaa sii ambaqaadaya maxamed muudi abuumuslim mid ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka gedo ayaa waxa uu dowladda federaalka ugu digay ciidamo la sheegay in ay ka dejinayaan degmada beled xaawo si ay ula dagaalanto maamulka la baxay jubbaland koloneel aadan rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in ay la socdaan wararka sheegaya in dowladda federaalka ay ciidamo ku daabulayso magaalada beled xaawo waxa uu ka digay in ciidankaasi la geeyo magaalada haddii tallaabadaasi la qaadanay ay mari doonaan halkii ay ku dambeeyeen ciidankii ay horey u geysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose marka waxaan leeyahay madaxweynaha dalka weli madaxweynihii dalkan kuwa aqoonsannahay kaararkaad xoqonaysana horey baa loo soo xoqday waxaan hubaa marka haddii ciidama la keeno raaskambooni kii ka dhacday mid ka daran oo ka ceeb iyo khasaare badan bay la kulmi doonaan insha allah ceeb iyo ciqaab aan laga soo kaban baa lagala kulmayaa madaxweynuhu intuu fagaara soo istaagay biirgada waxaa iga haysato etoobiya waa madaxweynihii dalka maalma ka bacdina etoobiya isagoo lugaha ka dhunkanayo xamar ku casuumayaan aragnay khilaaf xoogan oo muddo taagan ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland waxaana hadda saasaan colaadeed ay ka taagan tahay degmada beled xaawo ee gobolka gedo halkaas oo ay ku wada sugan yihiin xubno kala taabacsan dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe maamulka islaamiga ee gobolka hiiraan ayaa soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland askartan oo tir ahaan gaarayay ilaa iyo shan askari ayaa ka soo baxay sufuufta ciidanka dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland waxaana lagu soo dhoweeyey magaalada buuqa qable ee gobolka hiiraan ugu horeen cabdi cilmi cabdi iyo maxmuud abuukar yuusuf oo ka kala tirsanaa ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka iyada taabacsan ee ku sugnaa hiiraan ayaa ka waramaya halkii ay ka howlgeli jireen iyo waxyaabihii ay la kulmeen intii ay ka mid ahaayeen ciidanka dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxmuud aniga magacayga markaa ku bilaaba cabdi cilmi cabdi ayaa laydhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawsleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaadka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool u shaqaystayaashooda ho ay halaaga ay ku wadaan ha ka waantoobaan aniga qori sabane iyo boosh ayaa kala soo ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamayay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sambaloolshe iyo ninka la yidhahda bashaarefe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhaleen hatee dalka ma joogaan soomaaliya ma joogaan marka dadkaas ninka la yidhahda waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay usoo noqda magaceydu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga ah muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay baladogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la siiyey ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan seben seben kana soo qayb qaatay dagaalla oo lala galay muslimiinta sidoo kale maxamuud maxamed cabdi iyo isaaq ibraahim isaaq geedi ayaa ka waramaya iyaguna halkii ay ka tirsanaayeen iyo jabkii uu ku gaaray dagaaladii ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shii laatanaad qaybta todobiy laatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadeyda hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal coos weyne iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saddexaas meel kale ahaa taas fakatax ahayd lama sheekeyn kara saxaabo lagama sheekeyn kara taas tan ka xasuusto kulley dagaalka nibal xabadday bilaabatay nibal dhinac ugu jiri sax ninkii dhintana awdhinka ninkii dhintana waa orday sooma kulley dadka ordo aan ku jiri dadka ordo aan fakataxna aan ku jiri magacayga hor isaaq ibraahim isaaq giid ciidanka ila tagay oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanan cadowgaan u shaqeyhay magaalada baydhabo aan ku qortay dagaalkii ugu dambeeyay hadda aadan yabaalo iyo kii daaronimo ka dhacay iyo kii aal cali axmed alkowsar naftarkeeda waan ku dagaalnay adiga waxaan lasoo koobi kara rumigood ilaa meelo badan baan kasoo dagaalay wallaahi markasta horta adowga kalsooni mala asagaa jabkiisa badan mafantay asagaana orodkiisa badan marka saasaa jirtay marka wixii meesha ka dhacay arakaduna jab weynba meesha nagu gaarsiisay waa tay lagu kala orday murtadkii u weynaa showte iyo waxa uu joogay ninkii la dhihi jiray adowa markii dambena waa tii lixisa markii aheed
ugu dambeyntii ismaan xuseen axmed oo isagana ka mid ahaa ciidanka maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay muddadii uu la shaqaynayay maamulkaas iyo wax ku kalifay inuu markii horeba ku biiro magacayga saddexan waa cismaan xuseen axmed anigu waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland waxaana tababar ku qaatay carmo laba bilood oo tababar ah toddoba sanana waa ka shaqaynaya toddoba sano ciidankaas ka tirsanahay teeda kale daruufo jira awgeed iyo burbaleen igu taagnaa ayaa waxaan igeliyey soomaaliya waxay dhahdaa bidaar sibaq ay kugu gashay waxaa weye arrinkan waa ku dhacay waa la kuron yahay in mar haddii xaaladii igu adkaatin waxay iri bal sidaan tala mahane go-aanaan gaaray in meeshii ka soo baxo oo mujaahidiinta u imaado maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhay dagaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku beegsanayso ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada uu shisheeyaha dalka ka dhisay dhanka kalena hogaamiyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar waliba ku baaqa inay towbad keenaan oo aysan ku katoomin hadallada qurxoon ay adeegsadaan madaxda dowladda dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaanna waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu